bismillaahi raxmaaniraxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo ee raadiyo muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa ammaanayd ciidamada dowlad goboleedka puntland siday isaga difaaceen weerarkii maleeshiyaadka shabaab ay ku soo qaadeen saldhig ay ku lahaayeen deegaan ka tirsan gobolka bari taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa guddoomay deeq isugu jirta raashin iyo dhar oo loogu talagalay maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho waxaa sarakac laga dareemayaa qiimaha la kala siisto khudaarta iyo hilibka suuqyada magaalada muqdisho qaarkood xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan dowlad goboleedka galmudug ayaa bilaabay dadaallo ku aadan dib u heshiisiinta dad maleeshiyaad ah oo ku dagaalamay qaybo ka mid ah gobolka mudug wararka caalamkana waxaa uu dooroon ra-iisul wasaaraha britain oo soo dhisaysa xukuumad cusub waa sagaalka bisha juun sanadka labada kun toban iyo todobada intaana waxay ahaayeen qaar ka mid a qodobada warkan idinkugu hayo haatana kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa ammaanay doorka ciidamada dowlad goboleedka puntland ay ka qaateen xasilooni kusoo celinta deegaanka afrur oo ka tirsan gobolka bari oo shalay maleeshiyaadka hoos yimaada daacish ay soo weerareen cali cabdulqaadir cali ayaa warkaasi inoo hayaa mudane maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa si kulal uga hadlay weerarkii bahalnimada ee kooxda shabaab ee argagixisada ay ku qaadeen xarun ciidamada daraawiishta puntland ay ku leeyihiin deegaanka lagu magacaabo af urur oo ka tirsan degmada galgale ee gobolka bariya puntland madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa tacsiib u diray qoysaskii iyo guud ahaanna qarankii ay ka baxeen shacabkii iyo mujaahidiintii ku geeriyootay weerarkaasi argagixisada ahaa ayuu sheegay madaxweynaha dowladda soomaaliya inay yihiin shuhado dhiigoodana u huray difaac dalkooda dadkooda iyo diintooda intuba waxaan aad uga tiiraanyaysanahay geeridii ku timid shacabkeena iyo ciidankeena geesiyaasha oo ku baxay weerarkii tuulada af urur ee ka tirsan degmada galgala waxay u dagaalameen si geesinimo leh si ay u difaacaan dalkooda iyo dadkooda iyagoo cibaadaysanaya bisha ramadaan ayuu yidhi madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweyne farmaajo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi weerkana waxa uu cadeen u yahay khatarta ay leeyihiin kooxda argagixisada cadowga ee shabaab oo aan la dagaalamayno kuwaasiyoo doonaya inay mar waliba dhibaateeyaan shacabka soomaaliyeed ee nabadda jaceyl waxaan xoogaas isugu geyn doonnaa sidii loo ciribtiri lahaa kooxda argagixisada ashabaab ayuu intaasi sii raaciyey hadalkiisa madaxweynaha dowladda soomaaliya war-saxaafadeed ka soo baxay aqalka madaxtooyada villa soomaaliya oo nuqul ka mid a u helay telefishinka qaranka soomaaliya ayaa lagu yidhi waxaan ballanqaadaynaa in al-shabaab aan laga hari doonin falkan foosha xun waxaa haatan haraadigooda ku daba jooga sidii loo ciribtiri lahaa ciidamada darawiishta puntland waxaan ku kalsoonnaa in ciidanka puntland ay soo afjari doonaan falalka burcadnimo ay wadaan kooxaha si caadiyeystay in maalin waliba ay leeyaan dadka shacabka ahi madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland ayaa sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay taageero dhinac walibala ay la garab istaagi doonto dowlad goboleedka puntland hadalka madaxweynaha soomaaliya ayaa imaanaya iyadoo maalinta shalay maleeshiyaad ka tirsan kooxda shabaab ay deegaanka afurur ka tirsan gobolka bari ay weerar ku qaadeen halkaasi oo ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana ciidamada puntland ay wadaan howlgallo ballaaran oo ammaanka la xidhiidha
taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa ka guddoomay deeq raashin oo isugu jirta raashin iyo dhar mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda hay-adda la yidhaahdo hormuud foundation kuwaas oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka maxaabiista ay ku jira xabsiga dhexe munaasabadaasi waxaa ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan hormuud foundation saraakiisha taliska asluubta iyo weliba mas-uuliyiin ka socotay qeybaha cadaaladda
xabsiga dhexe maanta waxaan ku wareejinaynaa raashin kala duwan dharka ay maxaabiistu ay ku ciidi lahaayeen markii la gaaray ciidda raashinkaas oo ka kooban laba boqol oo looro bariis ah boqol loor oo sokor ah boqol loor oo bur ah kun liitar oo saliid ah shan jawaan oo caleenta shaaha ah toban kartoon oo ah cabitaanka iyo dharkii ay ku ciidi lahaayeen dhammaan maxaabiista ku jirta xabsigan haddii ay ahaan lahayn rag iyo dumar intaba
runtii waxa weeyaan hormuud foundation wakti kasta cariiri aan ku jirno saasay noogu soo gurman jireen maantana waxa weeyaan alxamdulillah waa maalinta ugu fiicnaadoo ramalaan oo ninka wax sadaqaysto maaragtay ilaahay uu maaragtay u jaasinayo faa'iidada ramalaan uu leeyahay oo maaragtay muxuu ahaa dhanka rabbi maaragtay looga jaasinayo qofka marka jaasintooda ilaahay jannaha ka dhigo waxawey waa u ducaynaynaa wax badan bay wax noo keeneen wax badan bay wax nala qabteen haddii hataa meesha shuban dhaco mise wax kala imaado saasay noogu soo gurmin jireen haddaan nahay bahda cadaaladda aad iyo aadaan ugu faraxsannahay hadal badan kama furna waa muxsiniin ugu tala galay inay dad masaakiinahoo u baahan ay saacidaan ananna waxaan nahay mas-uuliyiinta qaranka inay ka guddoonto ugu tala gashay ama ayba tahaba marka waa ka guddoomaynaa waana insha allahu tacaala si rasmiya ama ofishal ah looga guddoomaya
waxaa laga dareemayaa suuqyada ganacsiga magaalada muqdisho in ay sarakac ku yimaadeen khudaarta iyo hilibka xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan waryaheena deeqa abuukar jiinow ayaa booqatay qaar ka mid a suuqyada waxaana ay kasoo diyaarisay warbixintan
sarukacan ku yimid qiimaha lagu iibiyo hilibka ee khudaarta suuqyada magaalada muqdisho ayaa waxaa loo aaneynayaa inay qayb ka taha abaarihii ka dhacay gobolada dalka oo kalaafatay nolosha xoolo fara badan iyo inay yaraadeen dalagyadii kala duwanaa ee khudaarta socdaal maanta aynu ku tagna suuqa degmada xamarweyne ee gobolka banaadir oo ka mid a suuqyada magaalada muqdisho ee lagu iibiyo khudaartii hilibka ayaa waxaan halkaasi kula kulmay mid ka mid a ganacsatada hilibka ku iibisa isagoona sheegay in xilligan uu yahay mid qaali ah taasoo u sababeeyay ramadaanka awgiis inuu sarakaca ugu yimid iyo weliba xoolo yari jirta abaarta awgeed geela boqol labaatan shan waaye loodana siddeetan waaye kayfiyaha saas waaye erigana boqol labaatan boqol labaatan shan boqol iyo soddobaad wuu nadiif yahay hadduu caadi yahay oo karas yahana boqol waay xooluhu say abaarta ugu dhacday hilmaba soo raqaysanba habeen kasta shan milyan anag dhunto shan milyan shan milyanna habeenka dhunta dadkiina lacag ma haystaan oo ma bixin karaan
kawaanka malaayga ee degmada xamarweyne uu ka jira mashquul badan ayaa ka mida meelaha aan maanta kula kulannay ganacsatada iyo xoogsatada ka shaqaysata kuwaasoo inoo sharaxay qaabka u socdo shaqada kawaanka waxaa sidoo kale sare u kaca qiimaha laga dareemayaa khudaarta nuucyadeeda kala duwan sida muuska yaanyada babaayga liinta iyo cambaha taasoo loo aanaynayo sarakacan ku yimid in xilligan ay yaraadeen dalagyadii soo gu'i jiray
malaaya macnaha maanta maanta xawayar waa kuluu yahay jeedarka kiiliisi waa afar dolar yumbi kiiliisi waa lix dolar daamberiin waa afar dolar hala sumara maya maya macnaha qiimaha malaaya waa sidiis waay laakiinse malaay wuxuu soo baxaa bisha gudgudeed mugdi iyo caddaa caddaa malaay lama helo laakiin mugdi markuu galo malaay wuu soo baxaa noocan kiiliba xaligeeda toddoba dolar khasaar waay alxamdulilah bisha soonka ramadaanka fadligeeda ilaahay nimcada waa noo keenayaa cabadaanan macnaha waxaa la gelaya toban doolar siddeed doolar toban laba doolar calaa kiilidii kiilidii dadka hadda si aan ka siinaa qaar waxaan ka siinaa shan doolar qaar lix doolar qaar todoba doolar macnaha saamiga oo biilka meeshaan ka helayna alxamdulilah rabbi alcaalamiin deeqaa uu karjiinow warbaahinta qaranka muqdisho
maamulka gobolka baay ayaa maanta bilaabay qorshayaal lagu burburinayo dhismayaasha sharci darrada ah ee laga dhisay hareeraha waddooyinka magaalada baydhabo warkaas waxaa magaalada baydhabo nooga soo diray siraaji sheekh isaaq
gudoomiyaha maamulka gobolka baay cali wardheere cabdiraxmaan oo ay weheliyeen gudoomiyaha maamulka gobol iyo degmo talyaale ciidan iyo weliba gudoomiyaha xaafadda horseed ayaa maanta si wada jira calaamad guduudan u soo saaray dhismooyin sharci darra oo sanadadii dambe qaar ka mid a shacabka magaalada baydhabo ay ka dhisteen gudaha bohosha isha baydhabo maamulka gobolka ayaa calaamad guduudan saaray dhammaan dhismooyinka sharci darrada ee laga dhisay gudaha isha baydhabo kuwaas oo qaarkood xidhay ilihii isha baydhabo oo biyaha ay ka soo burqin jireen waxaana awaamiir lagu siiyey dadka iskale dhismooyinka sharci darrada in muddo bilaa iskaga baxaan gudoomiyaha maamulka gobolka baay cali wardheere cabdiraxmaan ayaa ka warbixiyey qorshe ay ku burburinayaan guryaha sharci darrada laga dhisay gudaha isha baydhabo waxaana sidoo kale uu sheegay in la burburin doono dhammaan dhismooyinka sharci darrada ee ku yaala gudaha magaalada baydhabo marka lankastoo qala suubi hoge oo isu iskaalo in la hilmaamo maamulka kan ho duminen maamulko kale isunu dumiye mudumi fadaas deertoy ho ada dad inti laalushta ada lanko ko ogolaado ada shibla ko er ko kale laalushin qaadane ko aakhirka kolko dumiye madun iniska aalo ini onay toy la fokadaas mudumi fadaas ku wareegtoy lan alla may may ban ka baaqane lanki ka fikiro ini meel qaldan isu baasis ku gili hebla oo ogolaad iyo maamul hebelkiisa haya isii oo dawladda talyaaniga siday hataa ho qaldanyigeeg wal toosiye geeka roogna waligeek unan aragna inay qaldanyin wal toosiye gurigay ini lahaada jare sahayta e dawladda siyaad bari isiida e walaas dhan mashaqeeyaan min ka qaldinyi jidka hiri min ka qaldinyi boholla ka dhahyaala dee taasi tilmaankeel iyoonay toy sheegow kalma falaaso waajibka way wahaa ini aan laka toosiyo dadka kalena aan dhibna adiina inas dhibna unigana biikiin ku qaadna gudoomiyaha ayaa hawshiisa kusoo gebagabeeyey qubuuraha keerow foga oo ku yaala duleedka waqooyi ee magaalada baydhabo halkaasi oo laga xiray bohosha taas oo sababtay in biyihii ay ka leexdaan meeshii awal ay mari jireen waxaana waxyeello ay gaarsiiyeen qubuuro badan waxaana la arkayay lafaha dad la aasay qarniyo ka hor oo biyaha ay soo saareen waa ka cali wardheere cabdiraxmaan oo mar kale ka hadlaya arrintaasi dadkii adduunyada roogay oo noolay mee dadkii aakhiran bayn in kala harbiyo deerti baydhow madun wala oo oo basiigooyinka dalka ya kumid arta khaasatan wala baydhow galantiya ka suuqsataya kumid arta dadkii ehelka hayay oo ilaahay naharisa niduugi ini onay toy lahata lahaqoda midkee biyoogi oobada hayirti biyoogi qodan adig odi dadka walaya suubi dadka hoolan qodiyo marka may wahaa taas waa ku qabashadii ku baahanta taas inin hundho istornamee hoo bahan kasii fiirsan waa kusii hunga dhiya marka siraajisha isaaq s n t v baydhabo
iyadoo ay socdaan dadaallo la doonaya in lagu soo afjaro colaadaha iyo dhibaatooyinka ka jira qaybo ka mida gobolka mudug ee u dhexeeya dad xoololaqata oo ka soo kala jeeda maamulada galmudug iyo puntland ayaa maamulka galmudug waxa uu sheegay in rajaf fiican laga qabo in lagu guulaysto dhammaynta dhibaatooyinka colaadeed ee weli ka taagan dhulka miyiga wasiirka wasaaradda warfaafinta hidaha iyo dhaqanka dowlad goboleedka soomaaliyad ee galmudug maxamuud aadan cismaan masagawa oo waraysi gaara maanta siiyey warbaahinta qaranka ayaa ugu horrayn faahfaahin ka bixiya halka ay marayaan dadaalada ka maamulahaan ay ugu jiraan howlaha dib heshiisiinta bulshada soomaaliyeed ee ku nool gobollada dhexe ee dalka iyo rajada ay ka qabaan in lagu guulaysto xaluhelidda caqabadaha mar kasta soo celceliya colaadaha iyo dagaalada ka dhaca deegaana ka tirsan gobolka mudug madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug madaxweyne axmed ducaali geelaxaaf tan iyo cali masaarkiisii oo ahaa sagaal iyo labaatankii bishii hore wixii ka dambeeyey waxaa u qorshaysnaa kormeero dhowra inuu sameeyo oo uu ku marayo deegaanada galmudug taasoo qeybka ah ujeedadeeda ugu weynna ay tahay nabadeynta deegaanada galmudug dhexdeeda iyo deegaanada kale ee ku heranay sida dowlad goboleedka puntland oo iyaduna mushkilada ay kasoo jireen in badan wuxuu safarkiisii ugu horreeyey ku tegay sidaad og tahay degmada cabudwaq oo uu kula soo kulmay dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan iyadoo lagala hadlayo qaabka nabadeynta iyo nabaddu siday qiimo weyn ugu fadhido horumarinta deegaanada iyo dalka marka safarkanna wuxuu qeyb ka yahay safarkii noocaas ahaa wuxuuna u socdaa nabadeynta deegaanadan gaalkacyo iyo deegaanada kaleetooda ku dhadhoway dhinaca puntland ah ayaa safarkiisa qorshihiisa uu ka mid yahay waxaana rajaynaynaa in guulo laga gaaro waa xilli bilow ah laakiin iyadoo la xiganayo booqashadii madaxweyne cabdiweli gaas uu ku tegay cadaado xilligii calaamasaarka warkii ka soo baxay labada madaxweyne oo goobjoogka ah madaxweynaha jubbaland axmed madoobe waxay ahayd in nabadda tallaab weyn loo qaado madaxweyne xaafna way ka go-antay oo kabahu u gashtay inuu nabadda albaabkii gashaba ugu garaaco dhinaca kale wasiirka wasaaradda warfaafinta hidaha iyo dhaqanka galmudug maxamuud aadan cismaan basegawa ayaa maruu ka jawaabaya su-aal ku saabsaneed halka ay ku dambeeyeen wadahadaladii u dhexeeyey maamulka ahlu sunna iyo dowlad goboleedka soomaalida ee galmudug waxa uu sheegay inay jiraan wada hadallo hoose oo u socda iyaga iyo ahlu sunna islamarkaana ay rajo fiican ka qabaan in lagu guulaysto soo afjaridda kala aragti duwanaanta u dhexaysa ahlu sunna iyo galmudug cabdirisaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliyeed gaalkacyo
warkaasi waxaad ka maqlaysaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya wararka caalamka waxaa u dooron ra-iisul wasaaraha britain theresa may ayaa waxa ay soo dhisaysaa xukuumad cusub kadib markii ay ogolaasho ka heshay boqoradda dalkaasi xilli xisbigeeda hoosudhac uu kala kulmay doorashadii guud ee ka dhacday waddankaasi maalintii shalay xisbiga muxaafidka oo aan helin aqlabiyad uu u baahnaa ayaa waxa ay keenaysaa in lasoo dhiso dowlad wadaaga iyadoo hadda xisbigu taageero uu ka helay xisbiga kale ee d u p ee north ireland teresa may ayaa rajaynaysay in doorashada xilligeeda laga soo hormariyey ay xoojin doonto awoodda xisbigeeda balse taa beddelkeeda xisbigu waxa uu lumiyey qaar ka mid a kuraastii uu ku lahaa baarlamanka ingiriiska hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee leyborka jimi kaybon waxa uu xisbigiisa kuraas badan oo dheeraada ka helay doorashada la qabtay ee xilligeeda laga soo hormariyey iyadoo taasi ay sare u qaadayso awoodda xisbiga uu ku leeyahay baarlamanka ra-iisul wasaaraha britain ayaa waxaa loogu baaqay in iscasisho hase ahaatee waxay sheegtay iyadu inay sii wadayso hawsheeda waxaana ay sheegtay in ay bilaabayso wadahadallada uu kaga baxayo ingiriisku midowda yurub toban iyo sagaalka bishan warkii caalamkood kala socoteen raadiyo muqdisho intaa ayaan kusoo gabangabeynayaa waa diirshow idin leh ramadaan kariim